wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee dowlad goboleedka galmudug ayaa tababar muhiima waxa ay qabatay magaalada galkacyo dhalinyaro ka kala socotay degmooyinka maamul goboleedka galmudug tobabarkan waxaa dirada lagu saaraya sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta iyo xirfadda dhallinyarada si ay door ah kaga qaataan horumarinta bulshada wasiirka wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha galmudug cabdiwahaab shaqabuukar oo si rasmi u furay tobabarkan ayaa waxa uu ka hadlay ujeedka tobabarkan waxauna markaasi bogaadiyey dhalinyarada ka qeybgelaysa tobabarkan oo uu sheegay in ay muhiimad gaar u leedahay waxauna sheegay wasiirku inta uu tobabarku socdo in dhalinyarada diradda lagu saarayo horumarinta iyo nabadgelyada doorka ka qaadan karaan gaar ahaan xirfadaha
saad ogtihiin dabcan dee brograamkayga maanta wasaaraddu ay diyaar u tahay inay daadihiso misna ay furto waxa weeye tababar ku saabsan horumarka xirfadaha tiknolojiyadda oo ah diyaarinta mustaqbalka kaasoo ujeedkiisu yahay dhallinyarada jaamacadaha ka soo qalinjabiyey iyo xirfadlayaasha dhammaan hadday yihiin wariyaasha hadday yihiin maaragtay dhallinyaro kala duwan ee ku shaqeysa computer skilliska tababar noocaasa ayay wasaaraddu maaragtay ay daafuri doontaa waxaan rajaynayaa inaad ka faa'idi doontaan xirfadahaas mustaqbalka uu noqon doono mideeda anfacda oo ummaddan aa ku anfacdaan marka aad baan idiin salaamayaa sida sharafta badan oo aad maaragtay ugu diyaarsan tihiin inaad ka qayb gashaan horumarka iyo tababarada iyo xirfadaha lagu hormariyo maaragtay dhammaan deegaanada iyo qofka shakhsiyaddiisa marka intaasaan kusoo koobaya aad baa umahadsan tihiin asalaamu calaykum wxmatullahi wabarakaatu
tobabarkan ayaa lagu wadaa in maalmaha soo aadan oo kasii socdo magaalada gaalkacyo iyadoona horey tobabarka mid lamid ay wasaaraddu ugu qabatay magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug